bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan ka cabanhayaa dadweynaha warka nabadda anigoo ka mid ah hooyo ka mida joogta degan ayaan ahay magacayguna waa cajaa'ib maxamed kaxabow waxaan ka cabanhayaa saldhigga booliska nimanka jooga ninka madaxda u ah iyo ciidamada booliska oo degan warta nabadda waxaan ka cabanaynaa nabadgelyo xumaan ammaanka ay habeen la arkaba xaafadda kusoo faafahayaan ay habeen la arkaba xaafadda imaanhayaan ayna dhacahayaan maabeelada guryaha dhallinyarada jaqda lagu hayo waxaan ka cabanaynaa oo dawladda u codsanaynaa ka codsanaynaa in nalagala soo gaaro oo nalaga qabto ninka saldhigga haysta waxaan ka cabanaynaa in ay naga dileen wiil degmada warta nabadda ka shaqaynhayay xaafadda shanaad oo madax ah oo tabeello ah xuseen maxamed la dhaho madaxey wiilkaas waxaa dilay nin boolisa asagoo wax dhacahaya buu u imaaday wuxuu yidhi warjooji xabad buuna afka u geliyey wax laga qabtay iyo wax la soo celiyey iyo wax wax ka qabtay midna ma jiraan waxaanu doonaynaa in la soo qabta ninkii xuseen dilay waxaan doonaynaa in gacanta dawladda loo soo geliyo waxaan doonaynaa amaalkiisa in la mariyo waxaan doonaynaa dawladdu inay ninka saldhigga haysta si ama amiir buuxda ah ee maantadaas haddaysan naga wareejin ama aysan saldhigga ka wareejin gacan bila inaan ku qabanayno dadweynaha soomaaliyeed haddaan nahay assalaamu calaykum hooyo waxaanu u sheegnay ilaa gobolka baraandir baanu gaarsiinay in nalaga dilay wiilka ka shaqeeya degmo caddayn waxaan haynaa cabasho badan baan geynay cabasho badan baa loo gudbiyey waxaan u gudbinay madaxda degmada xogeeyaha waraaqo qoray xogeeyaha gaarsiiyey meel walba u sheegay meel walba u gudbiyey waxaan doonaynaa cabashadeedu maanta waa kala dambays haddaan ninkaa gacanta lagu soo dhigin iyo ninkii ninka dilay iyo madaxda meesha saldhigga joogta ma madax ma ahane waa khayra mas-uule waxaanu galaynaa dadweynaha inaanu galno maanta waxaan ka cabanaynaa dhac iyo boob iyo habeen la arkaba booliskii oo dariiska qaba inay dadweynihii furteen bismillaahi raxmaan raxiim waxaan nahay dadweynaha degan degmada warta nabadda maanta waxaan u taagannahay banaanbax aan kaga soo horjeedno booliska ku sugan saldhigga degmada warta nabadda mar walba waxay u geystaan dadka dacdiyo dacdiyadaas waxaa ka mid a moobeeladay furtaan dadkay dhacaan waxay sidaan way handadaan waxay ugu daraan weli dil oo ula kac ah waxaa jirta oo kaleeto ayaan horeeto inay dileen guddoomiye waaxeed ku-xigeen ah uuna dilay nin ka mida booliska degmadaasi saldhigga degan wax ay ka qabteen male degmada waa u gudbinay cabashadeyna haddaanaha shacabka soomaaliyeed waxay ka qabteen degmada laftigeeda ma jirto haddana waxaan u taagannahay haddaanaha shacabka soomaaliyeed hadday degmadii saldhiggii ay ka tirsantahay degmadii aysan waxba ka qaban karin inaan anagoo shacabaan iska qabanno taas ayaa rabnaa inay dowladana ogaato shacabkii hadhow kacayaysan dhihin annaga cabashadeena maanta waxay ku sugan tahay intaas laa cabashadeena waxaa kusoo aadiyey laba isbuuc ka hor ayaan ka cabanay haddaanahay shacabka degan degmada warta nabadda degmada waa u gudbinaa annaga cabashadeena shacabka haddaannahay degmada ilaa hadda waxay jawaab ka bixiysana ma lahan annaga waxaan nahay shacab soomaaliyeed qofkiina dhibaataynaysana waa kasoo horjeednaa waa mabda aan ku salaysana haddaan nahay shacabka degan degmada waana kasoo horjeednaa mar walbo wixii shacaba aqabada dadka u keenaya marka waxaan ka rabnaa dowladda inay wax ka qabtaan degmadii aan ku suganan hadday waxba ka qaban karin dowladda waxaan ka rabnaa inay wax ka qabtaan booliskaas naga dhiciyaan haddaysan naga dhicin karin hadda shacabka asaa dowlada taasaan aaminsannaha
bismillaahi raxmaan raxiim sida laguu sheego weeye anagu waxaana anagu dadka degaanka degan degmada warta nabadda shacabka shacabweynahan ka mid nahay maama waxaan ka codsanaynaa oon ka cabanaynaa oon mar labaad ka cabanaynaa mar saddexaad ka cabanaynaa maamulka booliska degmada warta nabadda ayagoon wax wada shaqayna nala lahayn ayagoon nabadgelye lahayn ayagoon maaragtay ammaana lahayn ayagoo haddii la wargeliya xataa nala shaqay karin dadkii dhameeyey moobeelada dharka gabdhaha dahabka wax walba furan haya wax intiraaba aanan ku haysan degmadaysan la shaqaynin dhibaatadaasaan ka cabanayna
makala hadasheen taliska saldhigga ugu sareeya oo aad u tagteen xitaa waan kala hadalnay oo aan laastig markii wax walba dhaceen ugu dambaystii waxay ahayd markii ay muhiim xil degmada kamida dileen waa loo sheegay waxaa la diiday dhaada baqa meel gibaashay tuugada iyo dhac waxaa ka daran nafta bini aadanka markay naf gooyeen waa loo sheegay mana lagala hadlin mana la soo qaban meesha waxaa yaal dhibaato badan oo wada shaqayn la-aana oo aan ka- ka tirsanayno maamulka saldhiga marka waxaa waxaa maamana looma sheegin wax qancisa iyo wax jawaaba kama hayno waxaanu aragnay inaysan sha- wada shaqayn degmada lalahayn waxaanu aragnay inaan kalsooni degmada anaan saldhiga ka haysan marka waxaa weye waxaan codsanaynaa maamulka gobolka banaadirna waa u sheegnay dowladda dhanna waa u sheegaynaa ilaa kor ilaa hoos waxaan codsanaynaa in laga bedelo maamulkaa saldhiga warta nabadda maxaa marka hadda idin xal ah hadiiba sidaas aad waxaa sheegaysaan noo xal ah maama waxaa noo xal ah waxa aan ka badi weyno maadaama aan ogeysiinay dowladdii dhexe oon ogeysiinay dowladdii hoose oon ogeysiinay gubernatorihii oo deegaanku kacsan yahay kacdoon dadweyne aan naga soo dhow waxaan codsanay in laga soo gaaro intaan kacdoon dhahin maamulka degmadu waa ku jiraan waa ku jiraan mana ka fariisan mana ka seexan balse waxaa laga rabaa wada shaqayn saldhigaa laga rabaa yaa kala hadla waay hadla adiga codkana faro ah anigoo ku hadlaayo magaca degmada wirdhigle damnawdka nabadda warka nabadda anaa ku hadlaayo dadweyne waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo xiis iyo wax ka tirsan iyo taniyo degmada waxaan ka codsanaynaa go-aankanagaas ay fuliyaan kuna shaqeeyaan annagana anahay shacabkoodii soomaaliyeed meel kasta joogay degmada waa nala dhibay saldhigaasaan saldhig dacwoon ka qabnaa saldhiga waa dhibka dhan oona haysta waa saldhiga waxaana ka codsanaynaa dowladda midka ugu sarreeya midka ugu hooseeya macalaa gobol in nalaga qabto nimankaas si ninkaas sida ugu dhaqsiya haban saldhigaasna loogaga bedelo haddina loogaga bedelo waa deegaanka waa taqaanaa mar haddee ka caanbas weeye shacabka dhan waa dirirhayaa nin walba oo dagaal u gelahayaa dhib inta ka weyn baa imaanaysa hal ninuu taagan yahay hadda dhibka laan ka badanaa imaan moobeeladii naga xadeen wax walbay naga qaateen waxaa naga qaadana waa ciidanka dowladda dariiskii u gashan yahay nin dariiska gasho meesha looga soo carari lahaa aan ka cararaynaa dhib waa inaan ka cararno shacabkiisii aan nahay inaan ka cararno xaq uma lihin shacabkiisii aan nahay masaakiintiisii aan nahay in ayagana noo naxariistaan annaga naxariista aan helno inay annaga shaqada magaca dowladda ay ku shaqeen shaatigay gashan yihiin madaxweynahan oo dhawaa in dadweynaha ay usoo rooraan ninka shacabka ninka dowladda dariiska gashan waxyar waxaan gaarnaa aan dariiska ka cararno aan ka dhuumanno aan guryaha ku dhex dhuumanno moobeelada la cararno xaqna ma aha gobolka banaadir ninka ugu sarreeyo dowladda go-aanka ugu hooseeya midka ugu sarreeya degmada waxa dhan waxaan ka codsanay ninkaasna laga bedelo la shaqayn haddaan weyne haddii kale degmada nala shaqeeya degmada deegaankeediia nahe maadaama hadduu diido inaan deegaanka nala shaqeeyo annaga waxaan codsanaynaa inaan anaga iska qaban doono gacan bir iskaga qaban doono annagoo shacabka soomaaliyeed eh meel kasta